ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda star f m to gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ayay markaasi qoraan dhegeystayaashaan la wadaag wargeysada dee standard iyo sidoo kale daily nation waa subax jimcaha dhegeysta taarikhdan ay ku beegantahay saddex tobanka bisha tobnaad oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal wargeyska qeybaha dambe dhegeysta saaxiibadan fursada u siin doonaa see kusoo kakicin ku abilsnay maqalka idaacadda laakiin halkan dhegeystayaal wargeyska bal aan kaga hadalno bal qodobada markaasi ay saaka markaasi qorayaan maxay tiimka railo dhegeystayaal ogolaadeen siduuna noqon doonaa dhegeystayaal xilka musalya mudavadi ee qeybta markaasi prime cabinet secretary dhegeystayaal wasiirka guud dhegeystayaal ee hadda markaas xukuumadda kenya kwanza uu ka hayo wadahadalada labada dhinac ee dhegeystayaal ee socda ee bipartisanka sida kenya kwanza iyo sida kazimiyo lomoja ayaa waxay markaasi ku wada heshiiyeen ama guddiga dhegeysta farsamada dhammaan waxay soo saareen national dialogue team waxay markaasi ku wada heshiiyeen dacdo markaasi loo baahan yahay in la sameeyo xafiis markaasi mucaaradka uu leeyahay iyo sidoo kale xafiis prime cabinet secretary iyo xafiis wasiirka guud ee dhegeystayaal sida uu saaka wargeysku qorayo laguna qoro ama sidoo kale lagu daawaco dastuurka dalka dhegeystayaal noqon karo dhegeysta midda markaasi la socon karo dhaqdhaqaaqyada markaasi mucaaradka iyo fursado markaasi u heli karo madaxa mucaaradka dhegeystayaal oo raila odinga laakiin weli waxaa markaasi la sheegayaa in aan lagu hesheenin dhegeysta arrimihii markaasi kale ee qeybta markaasi ka ahaa wadahadalka sida markaasi in wax laga qabto laga bedelo micishada dhegeystayaal ay dadka ay ku noolyihiin ee dhaqanka dhaqaalaha sida wargeyska boggiisa faraad uu qoray tani waxaa markaasi hadda la fiirinaya dhegeystayaal tiimka ama guddiga markaasi oo raila omolo odinga uu xilsaaray in arrintan markaasi wax badan ay ka qabtaan kana bedelaan wadahadalada uu horkacayo musalya waa dabcan uu horkacay raalli ahada stephen cronzo musyoka iyo xubno kale markaasi ka socda azimiyo lomoja waxay hadda markaasi suurtagal ay markaasi ka dhigeen sidoo kalena ka soo qaadeen xafiis markaasi in loo sameeyo mucaaradka iyo sidoo kale in wasiirka guud ama wasiirka markaasi ugu weyn ay markaasi ay helaan taas oo wax badan ay markaasi sheegeen inay tar noqon doonto sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xaalada dowladda ka dhagan karayaan sida ay tilmaamayaan haddaba iyadoo aan ognahay dhegeysan in wasiirka hadda ninka ugu weyn markaasi yahay dhegeystayaal wasiirada musalia mudavadi waxaa markan markaas hadda laba jeega isku haya isagoo isku haya wasiirka markaasi oo prime cabinet secretary dhegeystayaal iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waxaa hadda ay markaasi noqon doontaa in xil keligu ku ekaan doono haddii arrintan ay markaasi ku wada heshiiyaan kadibna arrintan markaasi si toosa loo dardargeliyo waxaana loogu qabto looga bedel dastuurka dalka dhegeysta sida ay soo jeediyeen laakiin waxyaalaha markaasi hadda keenayso arrintan inuu ogolaan doono musalim mudabadi oo markaasi qeyb markaasi ka ah iyo sidoo kale waxyaalaha nusqaan dhankaasi kasoo gaari karta xisbiga kenya kwanza laakiin taasi hadda waxay sheegayeen in loo bareeray ama si toos ah xukuumadda ay hadda markaasi raadinayso si markaasi xal ah sidoo kalena shakhsiyaadkan waxyaalaha markaasi ay tabanayaan ama dhanka mucaaradka ay markaasi wax badan kaga bedeli karaan mise ku xallin karaan wargeyska ayaa saaka faahfaahin boggiisa afraad ka qoraya wargeyska the standard wasiirka amniga gudaha profesor kithuri kindiki waxa uu asaga markaasi sheegay in hadda markaasi ay qorsheynayaan sidoo kale ku adkeysanayaan in ciidamada booliska ay dalka loo diri doono dhegeysta wadanka haiti kuwaasoo sheegeen inay xasiloonida halkaasi laga wado qaramada midoobey kabadda dhegeysta sheegeen inay qeyb markaasi ka noqon doonto sidoo kale lagu xasilin doono dhegeystayaal wadanka haiti wadankaas ayaa sheegay inay markaasi dhibaato iyo gabadfulyo markaasi ka dhacaan kuwaasoo geysta dhegeystayaal waa kuwa markaas amxaq ah oo markaas waa kuwa gansta lagu tilmaamay dhegeystayaal sheegeenna inay saddex markaas madaxweyne iyo mid ra-iisul wasaare ay dileen dhegeystayaal halkaasi hadda markaasi burcadda ama tugada markaasi ku badan dhegeystayaal sidoo kalena meelaha dhibaatada khatarada ay ka jirta dunida iyo hadda markaasi kamid tahay waxaana hadda markaasi sheegeen in hadda uu sheegay wasiirka amniga gudaha in hadda markaasi tiam oo hore markaas lasii diri doonaba ama sii tegi doonaa halkaasi oo dabcan si ay nabadgelya halkaas iyo xasilooni ugu soo dabaalaan dhegeystayaal maamaha maalmaha soo socda sida uu tilmaamay xaqiijiyey tani waxay markaasi ka hormayneysaa go-aanka markaasi maxkamadda ay soo saartay dowladana kaga hor istaagtay inay wax markaas ciidamo markaas dibadda u diri karin ama sidoo kale banaanka laga bixin karin markaa laga tagay culimada difaaca dalka marka laga tagay ciidamada difaaca dalka dhegeystayaal ciidamada booliska waxaa leeyahay dastuurka dalka ma qorayo inay wadanka markaasi ka baxaan keliya waxay markaasi ku egyihiin xuduudaha mase boordarka dhegeystayaal ama xuduudaha ee wadamada wadanka markaasi la wadaago laakiin wax ka baxsan waxay markaas u sheegeen inay tahay mid markaasi maal mareyso dastuurka dalka dhegeystayaal laakiin wasiirka ayaa u muuqdaa mid ku adkeysanaya sidoo kale sheegay inay bixi doonaan oo sidoo kale ay tegi doonaan gobolo kala duwan halkaasi ku yaala haiti si ay markaasi xaalada dari walkaasi wadankaasi ka taagan dhegeystayaal tani waxaa markaasi gadaal ka ragiceysaa hay-adda qaramada midoobey iyo sidoo kale mareykanka oo markaasi ku booriyay kenya inay markaasi qeyb markaasi oo qeyb ka qaadato xasiloonida haiti laga wada dhegeystayaal waqti xaadirka dowladda waxay sheegtay in ay markaasi dadka beeraleyda ka iibsan doonto galeyda oo markaasi bilahan soo go-ay bishan iyo bisha soo socoto kuna sheegtay in hal milyan oo galey ah ay markaasi qaadan doonto jawaan dhegeysta sida markaas warbixinta saaka u qorayo bogiisa sagaalaad iyo sidoo kale wargeyska bogiisa kale ee saddex tobanaad ayaa saa ka qoraya xukuumadda ayaa markaasi sheegtay in hadda markaasi ka iibsan doonto sidoo kalena markaasi loo kala daabul doono ama sidoo kale lagu keedan karo xarumaha ee sirolka sida uu halkan saa ka wargeysa u qoraya afar kun waa lagu iibin doonaa by ninety k g sagaashanka kiilo ayaa lagu iibin doonaa afar kun sida xukuumadda ay sheegtay waana hadalkaasi uu kasoo baxay wasiirka beeraha waa mithurlin turi dhegeystayaal waxaana horaan ay shan ka imaatay dhegeystayaal dabcan cawasho fara badan ee dadka beeraleyda ay markaasi ay soo jeedinayeen iyadoo qayllaantooda ay si toosa ugu socotay dowladda waxaana ay sheegeen in hadda beerihii markaasi dalagyadii kasoo ga-ayay galeyda in hadda dad dalaaliin ee markaasi ka faa-ideysanayaan weliba ka kala socda wadamada tanzania iyo uganda waxayna hadda dowladda ka codsadeen waqtigaasi inay arintan markaasi fiiriso sidoo kalena waxa markaasi ka qabato kana badasho kana qaadato galeyda iyadoo horaan dowladda sheegtay in arimaha bacriminta arrimaha bacriminta dhanka beeraha ay markaasi ku taageertay sidoo kalena si wax ay ugu beertaan dadka beeraleyda sida wargeyska saaka u qorayo waaxda shaqaaleysa macalimiinta iyo wasaaradda dabcan waxbarashada ayaa markaasi shaqada ka joojisay tiro macaalimiin ah waxaana tiradaasi macalimiinta intoo badan ay kasoo jeedaan gobolka waqooyi bari dhegeystayaal macalimiintaas ayaa horaan markaas iskaga soo tegay gooboodii waxbarashada ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal imaadeen nairobi iyo weliba gobolada marka hore ay kasoo jeedeen kuwa markaas aan gobolka u dhalanineh waxay markaasi ka walaac badan ka muujinayeen dhibaato iyo weliba xaalado amni darro ee halkaas ay ka muujinayeen waxaa markaas la sheegay in hadda dib aysan ugu noqonin iskuulada balse go-aan markaas wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale tan dabcan guddiga shaqadhis macalimiinta waxay markaasi go-aan gaareen in cid waliba markaas iskaga soo baxdo goobaheeda waxbarashada idin la-aan iyo sidoo kale arrimo markaas aan loo guurgelin ku sheegtay in dhibaato ay ku noqon karto sidoo kale shaqooyinkooda ay ku waankarayaan macalimiintan ayaa hadda shaqadooda markaas laga ceeriyey ama laga joojiyay dhegeystayaal kuna noqon doonto caqabad xoogan ay markaasi hore ay markaasi ka muujinayeen mid kale loogu sii daray laakiin hadda waxay tan u noqonaysaa digniin dhegeystayaal oo macalimiinta halkaasi icaado ka dhigtay iskaga soo baxaan ama kasoo tagaan gobolka laakiin hadda waxay noqon doontaa in cid waliba markaasi ay ku ekaan doonto goobahooda waxbarashada dhegeystayaal si ay dhibaato caruurta gobolka waqooyi bari aysan ula kulmin ama ardayda laakiin sidoo kale inkastoo tan hadda wargeysku dabcan uu qorayo laakiin anigana waxaa leeyahay dhegeyste dadka bulshada waxaa haboon ee gobolka waqooyi bari in ayagana markaasi macalimiinta la shaqeeyaan oo gobolka si caruurtooda loogu faa-iideeyo mase gobolka loogu faa-iideeyo inkastoo laakiin hogaamiyaasha gobolka ayagana tilmaameen sheegeen in caruur tiro badan ay sanadkan soo bixi waa sanadada soo socda soo bixi doonaan iyadoo gobol weliba ama deegaan weliba markaasi hadda laga raadinayo macalimiin sidoo kalena laga bixinayo waa goobaha waxbarashada waa dabcan kolejyada iyo sidoo kale jaamacadaha markaas loogu barto macalinimada inay markaasi dib markaas ugu laaban doonaan deegaanada si wax badan ay uga qabtaan oogana bedelaan baahida faraha badan ee macalinyarada markaas gobolka ka taagan laakiin adiga dhegeysta ee deegaanka bal macalimiinta iyo xaaladooda iyo amnigooda bal dusha kala soco oo ogow oo dhiirigeli dhegeysta bal iminka dhegeystayaasha siday kusoo kaakicin kuwa beristeen bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan dhegeystayaal diyaaradda dhegeystayaal ee kenya waa kenya waa k q kenya airways ayaa dhegeystayaal markaasi ku degtay ama loo wareejiyay dhankaasi london waxaana markaasi u socotay dhegeystayaal waxaana kenya waa cabsi waa cabsi markaasi ku imaatay dulmaadka k q one hundred kana baxday dhegeystayaal nairobi una socotay london waxaa maalintii shalaytoo dhegeystayaal gelinka dambe markaas loo weeciyey waa garoonka dhegeystayaal ee ciidamada wadankaasi u k halkaasi oo markaasi laga leexiyey hetro waxaana baaritaano cabsi markaas la sheegay dhanka security trade ama dhankaasi potential cabsi markaasi dhanka amniga oo awgeed ayaa keentay in halkaasi lagu dejiyo markii dambena waxay markaasi waaxda dulimaadyada dalkani kenya k q waxay markii dambe soo qortay inay hadda arinta caadi tahay ee la xaliyay ama la dejiyay dhegeystayaal dhibaatay hadda markaasi jirin balse halimaheeda howlaheeda sida caadi normal ay ugu soo noqonaya soo dhegeystayaal diyaaradaasi wargeyska bogiisa toddobaad ayaa qoraya wargeyska dheyline shon xigaa dabcan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaa see kusoo kakacday kuwaa beristay maqalka idaacadda jimco wanaagsan dhammaantiin madhegeysaha ugu hore saaka subax wanaagsan inuu daafurayo soo dhawow asalaamu calaykum waa tahay waa qadka telefoonka dhegeystayaal eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal maradaas si toosa dhegeystayaasha usoo wici karaan waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal safaricom ma soo wici kartaan dhegeystayaal weli cibad ayaa ka jirta oo ka taagan balse waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha inay isku dayaan inay kan kale laga soo wici karaan ee airtelka waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa hagaaga subax wanaagsan dhegeystaha qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhowo subax wanaagsan allah malaaikatulraxma ha ku dhawaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu waa macalimow yuusuf xadar dheeri nabad baan ku soo kacnay aabba macaan magarati soo dhowo takaasidii ardaydii wixii kulli faraadhiyaa qabnaa maanta ilaahay allah nimco weynaa niyahow intii bogta allah caafiyo magarati haye intii dhimatay allah u naxariisto waalidiinteenna allah cafiyo colka ilaahay nabad allah noogu bedelo abaarta aaran allah noogu bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu bal xigaha kale qadka telefoonkaas aan siiya dhegeystayaal goorna warkeed maqli doontaan isdeedii subaxnimo ee xamdi gurey xigaha kale star f m soo dhowo subax wanaagsan
asalaamu calaykum yuusuf bakat wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi barakaatu waa ku salaam saaxib waa nin la yiraahdo cumar akyaar oo jooga magaalada mandheera soo dhowo cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey adaacadda maqalkeeda okay waaye gaaseedkana si fiican oo wacan aan ulu- aan u dhagaysanaynay waal- macalimiinta waxaa waaye shaqada laga joojina waxaa waaye aadaan usoo dhaweynayna maxaa yeele gobolka qoybar hadda nabadgelya ka jirta waxaa waaye marsiso ahayd inay ka tagaan marka waana la shaqaynaynaa insha allah waalidiinta daanana waa la shaqaynaynaa marka dhammaan inta ista fm ku xirnay dhegeystayaal kulli saaxib waa ku salaamay adina subaxda ku wacnaataan kuleeyahay shukran xigaha kale qadka telefoonka sanaan siya dhegeystaha ee qadka telefoonka si toos ugu jira dhegeystayaal xigaha star f m soo wanaagsan halo star f m
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
yusuf bakad aad baan kuu salaamaysa wax wanaagsan jamco mubaarak oo farxiyo kauntiga wajeer shukran subax la mid ah soo dhowow alxamdulilah si fiican aan ku abraysana haye
habalaynta caalamuslaam ilayna wada ka dhigilayna rooba noo keenan dheelaysa wax wanaagsan aan kulay walaalkay mar kale shukran aad baad umahadsan tahay gabadhaasi farxiyo dhankaasi wajeer iyo xigaha kale qadka aan siinayaa star f m soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu جمعة وانا في سبتك jimco la mid ah soo dhowow وان دو لا الحمد لله اسلام وجير انا نوضا كوا بريسن ابني وحبرشد ولا آدي دقدقا جنعتي الحمد لله haye هذا راين دو حشا هدا الاسلام وحيس لغا هذا الهاي ملهن الحمد لله يوسف ولالكي دمان دغيستياشا wax wanaagsan imtixaanuusan ilaahay ha caafiyo caalamna islaam muslimiinta ilaahay ha u kaalmeeya dhammaan dhegeystayaasha adiga waxaan in leeyahay jimco wanaagsan shukran aad ba mahadsantay gabadhaasi isna wajeer eedana naga soo wacday dhegeystaha kale qadka telefoonka ayaan isagana siinayaa dhegeystaha star f m soo dhowow subax wanaagsan soo dhowow walaalay halow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu bakad subax wanaagsan baan kuleeyay walaalkay shukran subax la mid ah bashaar waariyo waaye gaasha kauntigaan kaa soo dhaaya bishaarow soo dhowow waan dhawaay walaalkay alxamdulilah dhib ma jiro eedaan isku aga fiicannahay haye hadal ahaan intayna aniyo falastiintan meesha cilada lagu dhamayna xamaasa oo maaragtay yuhuuddana siiga ciyaari baan eed calosha ooga haynaa haye hadal ahaan intayna taas baa u badan dhammaan dhegeystayaasha waxaa leeyahay subax wanaagsan ree madheere ree wajeer iyo qaxootay dhammaan meelay joogaan baxriyaalka dhammaantood waan salaamay yusufow shaqada ku wacnaanto shukran shukran xigaha kale qadka telefoonka siiyo isagana subax wanaagsan star f m soo dhowow oo kusalama subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu maxamed cali kaala socda gaarisa maxmedow ka waran gaaraysa wallaahi nawadaan ku baraysa qabo qabo musuo aada loo taxaqadhi ma jiraan haye
wallaahi intayna waxaa waye dee waa saakid dee oo ninkii raila hadal fiican ka soo yiro leeyahay dee bareen minister wax baa la siinaya haye
oo ninkii ree lugtooda tillaabo u qaadi waaye mhm marka dee haddii ba lasoo dhaway magaalada kenya u weynteena mista dhawe fiicanta oo malaynaan aada iyo aad annaga kolba haddii raaxaytaan aanay wax shil laga soo gelaayo ma laakiin waxaa waye nabadda leedanoe mhm ayaga la isirsinaya ayaga la ixraasinaaya mhm Ah, ninka raila la arkaysa maxashadta ugu qayla had markii boos loo magacaabayna maxashad lagama waadhina leen haye marka annaga danbo nooguma jirto oo la siinayo wax kale maanta madaxweyne dee leeli dii leeli danba nooguma jirto nabadda le dan noogu jirta sax
marka nabad le annagoo saa u baahanna waxay rabaan isiiyaana shukran aad baad umahadsan tahay mahadsanid Eh, xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow dhegeyste halo star f m qadka telefoonka ku jirtaa soo dhowow walaale subax wanaagsan
halo oo ku salaamaya soo dhowow
waa fiican abdullaahi waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdi cumar raamoy waa fiican lehe hadal hayntaada suuxan waxaa u badan muslimiinta lagu lahaynhayo falastiin haye
waa kaasoo sir kale annaka waa iska barwaaqaysan alxamdulilah ilaahay ha u gargaaran leeyahay شكرا اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiina ku mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysataan inoona tixgelaysaan dhegeystayaal waa ku mahadsantahay dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saacaddu dabcan taarikhda raalli hada taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay eh, saddex iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin jimcaha dhegeystayaal xaaladaha guud ee barnaamijka diiradda ku saarna maalmaha sniinta arbacada iyo s- waa- iyo sidoo kale jimcaha dhegeystayaal anagoo ku eegno bal waxyaalaha markaasi dalka ka taagan guud ahaan iyo wax markaasi difaacad markaas wanaagsan ula u noqon karayso mujtamaca mise gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaana barnaamijka daadihiyey anigoo ah yuusuf bakad adigana qeybaha dambe ayaan ku ogolaadaa dhegeystayaal inaad ka qeyb qaadato aragtidaada fikirkaada saliimka dhegeystayaal haddaba saaxiibada nairobi ku sugan inawaaxigeeda mar weliba waxayna weydiistaan halka inaga dhegeystaan mise inagala socon karaan aniga mar waliba ku xasuusinaya dhegeystaal ama dhegeysto weliba la doonayana danaynayo inuu markaas inoogu soo biro keli wuxuu raadsan karaa mawjada haddii aad nairobi ku sugan tahay hal eber shan dhibic sagaal inawaaxigeeda mumbaaso haddaad ku sugan tahay nawaaxigeeda dhegeystaal idaacadda star f m waxaad ka dhegeysan kartaa hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xiryaha qaxootiyada tanaarifa iyo masaraani iyo sidoo kale faafi waxaanaga dhegeysan kartaan sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal haddii aad ku sugantahay wajeeri habasweynena waa sagaashan toddoba dhibic saddex dhegeystayaal mandheera beled xaawo suufta baniisa raamu lafey haddaad ku sugantahay dhegeystayaal isla sidoo kale waxaa naga dhegeysan kartaa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtuna nahay waa sagaashan toddoba dhibic eber dhegeystayaal isiolo balambala meru madogaashina waa hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal marsaabi dimoyaalina iyo etoobiya xuduudeeda waa siddeetan toddoba dhibic toddoba dhegeystayaal w w w star f m co k haddii taasi kuu shaqayn weyso mise kuu socon weyso dhegeysa dhanka abka ayaa nagala socon kartaa dhegeystayaal ama soo degsan kartaa applicationka abka ee qeyb idaacadda star f m codka gobolka qoyberi adigoo goobahaada meherada goobahada shaqada iyo goob weliba aad joogto meel waliba aad ku sugan tahay si toos halkaas ay nagala socon karto dhegeystayaal idaacadda star f m shukran dhammaantiin barnaamijka saaka diradda waxaan ku saari doonaa dhegeystayaal ama kaga hadli doonaa dhegeystayaal xaaladaha ee soomaalida dhegeystayaal iyadoo culimmada soomaaliyeed ay bayaan soo saareen xaaladda dalka iyo weliba waa xaaladda soomaaliyeed ama dhibaatada markaasi gobollada soomaalida ee degta ka taagan dilka dilalka waa dilka iyo dilalka dhegeystayaal boobka dhaca iyo weliba sidoo kale arrimaha isbahaysyada ee markaasi qaabaha qaldan ee diimaha iyo xalka laga soo saara dhegeysa murtiyeed sila ay soo saareen looga hadlaya dhegeysa sida markaasi dhiiga iyo sohdimaha dagaal waa dabcan dadka inta badan ay isku dagaalaan loo joojin kara dhegeystayaal culammada ayaa waxyaalo fara badan soo bandhigtay dhegeystayaal bal markan waxaan dhegeysanayna culammada waxay markaasi shalay ka hadleen sida marka dhiiga loo joojin karo sida markaasi loo aas-aasi karo hay-ad markaasi xaslinta soomaalida markaasi ka shaqayso haddaba maxay tahay waxaa hadda markaasi culammada ay ku baraarugeen in arrintan markan ay wax ka qabtaan sidoo kale usoo jeestaan sidoo kale loo aas-aaso hay-ad xasilin ah oo markaas wax ka qaban karto kana bedeli karto gobollada soomaalida markaas ay degto ay kamid tahay gobolka waqooyi bari dhegeystayaal adigana aragtiyada fikirkaada qeybaha dambe ayaan kuu dhiibi doonaa laakiin markan waxaan si toos aan igu wareejinaya mise u dhegeysanayna balwarmurteedka iyo wax markaasi culummada ay ka hadleen iyo waxa lagu heshiyey iyo waxa markaas isla meel dhigeen dhegeystayaal kadibna aan isku soo laaban doonaa idinka eebe لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين warmurtiyeed ka soo baxay shir ay isugu yimaadeen qeybo ka mida culimmada soomaaliyeed oo ku saabsan musaalaxada iyo heshiisiinta ummadda soomaaliyeed ee walaalaha ah waxaa shir isugu yimid magaalada nairobi ee caasimadda kenya qeyb ka qeyb ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ka kala yimid degaamada kala duwan ee ay soomaalidu degto culimmadaas oo u fadhiyey shirka muddo saddex maalmood ah shan iyo labaatankii ilaa toddobiyo labaatankii bisha rabiicul awal kun iyo afar boqol iyo shan iyo afartanka tirsiga islaamka oo waafaqsan tobankii ilaa labiyo tobankii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaana ka soo baxay shirka go-aamo iyo dardaaranno sababaha keenay shirkan culimmadu markay arkeen dhiigga badan ee daadanaya iyo dagaalada faraha badan isa soo taraya ee u dhexeeya ummadda soomaaliyeed qeybo ka mid ah markii ay arkeen inay u baahan tahay in la helo cid si gaara isugu taagta musaalaxada iyo heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo ka madax bannaan waxyaabaha kala qoqobo bulshada markii ay ku qanceen in sababaha ugu waaweyn ee keenay isnacaybka iyo isdilka bulshadu uu saldhig u yahay ku dhaqanla-aanta qeybo ka mid ah axkaamta shareecada sababo siyaasadeed sababo dhulal iyo sohdimo faham diimeed oo qalloocan qabyaalad iyo dacaayado fara badan oo la baahiyo waxay soo saareen dood iyo falanqayn kadib qodobadan soo socda iyo dardaarankan ku wajahan ummadda soomaaliyeed qodobka koowaad in lama huraan iyo lagama maarmaan ay u tahay xal uhelidda dhibaatooyinka faraha badan ee ay la nool yihiin ummadda soomaaliyeed u hoggaansanka axkaamta shareecada islaamka laba in loo baahan yahay dardargelinta kaalinta culimmada ee ku aadan heshiisiinta waxaa loogu bishaareynaya ummad
ummadda soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida xukuumadaha maamulada madax dhaqameedyada aqoon-yahanka iyo ganacsatada qodobka saddexaad in la sameeyo cilmi baadhis diineed oo ku aadan masalooyinka ka taa- masalooyinka ay ka taagan yihiin ismaandhaafku iyo in daah- daahkafaydid lagu sameeyo masalooyinka diiniga ah ee la garab maray iyo in la caddeeyo eray bixinta weeraha shareecada ee loo adeegsaday si taban oo aan toosnayn taas oo la- la dhigayo meel aanay shareecadu dhigin sida jihaad mujaahid shahiid murtad iyo ku cibaadaysiga iyo wixii la mid a qodobka afraad in la kobciyo dood wadaagga toosan iyo in la xoojiyo wada noolaashaha bulshada qodobka shanaad in la joojiyo lagana hortago iskudirka faa- iskudirka faafinta dacaayadaha iyo wararka aan jirin ee laga faafiyo baraha bulshada ee hurinaya isnacaybka iyo colaadda bulshada qodobka lixaad haddaba si loo hirgeliyo dhammaan qodobada la soo sheegay waxay go'aamiyeen culimmadu in la aasaaso hay-ad soomaaliyeed oo isu taagta musaalaxada iyo heshiisiinta ummadda soomaaliyeed hay-addaas oo gundhig u noqon doonta ka hortagga iyo xallinta colaadaha iyo isu soo jiidka bulshada walaalaha ah arrinkaasoo loo xil saaray guddi farsamo oo soo diyaarisa dardaaran gabagabadii iyo gunaanadkii warmurtiyeedkan waxay culimmadu u dardaarmayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed qodobadan soo socda qodobka koowaad in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga ay ka baqaan ama laga baqo loona toobad keeno lana xusuusnaado in ayna sugayaan qabri qiyaame janno iyo naar oo aan waxba aanay inooga tari doonin waxyaabaha aynu maanta isku colaadinayno ee aynu isku dilayno laba in la ilaaliyo xuquuqda walaaltinimada islaamka qaraabanimada iyo derisnimada in lagu baraarugo xurmada dhiigga muslimka iyo sida uu xaaraanta u yahay iyo inaan la fudaydsan laguna bannaysan karin magac kasta iyo muuqaal kasta oo aanay shareecadu bannaynin sida e magac diineed si- lagu bannaysanayo dhiigga ummadda iyo hantidooda ba qabiilooyinka isu daliishanaya aayado iyo axaadiis ay si khaldan u fahmeen c xuduud dhuleedka laysku laynayo d qabyaaladda iyo qoqobka qodobka afraad in siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kuraasta ku loolamaya mucaarad iyo muxaafidba ay ka waantoobaan wax kasta oo keeni kara dhiig daata hanti burburta iyo barakac wixii ay xallin kari waayaanna ay la kaashadaan waxgaradka bulshada islamarkaana ay ogaadaan inay mas-uul ka yihiin dhibka ka dhaca arrinka adduun iyo aakhiraba qodobka shanaad in lagu dhammeeyo iskhilaaf iyo ismaandhaaf kastaba wada hadal is-afgarad isu tanaasul ay shareecadu saldhig u tahay sida allaba uu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tuuminu farudduuhu ila allahi waalrasuul qodobka lixaad culimmadu waxay si buuxda u taageerayaan qadiyadda walaalaheen reer falastiin ee uu ku socdo gumaadka xasuuqa go'doominta iyo barakicintu waxayna ugu baaqayaan dhammaan madaxda iyo shucuubta muslimka ah inay si buuxda isu garab taagaan walaalahooda dulman wabillaahi towfiiq
warmurtiyeedkaas eh, laynagu akhriyey eh, waa saddex beri oo ay culimmadu fadhiyeen eh, natiijadii ka soo baxday eh, raggan eh, aada arkaysaan muuqaaladooda iyo kuwo kale oo eh, hadda aanila jooginba eh, ka kala yimid meelo kala duwan iyo deegaamo kala duwan deegaamada ay soomaalidu ka degto eh, kenya eh, deegaamada eh, jumhuuriyadda oo kala duwan eh, muxuu ahay eh, dowlada dowlad deegaanka eh, iyo eh, muxuu ahay soomaalida ku nool meelo kala gedisan baa iyo culimmadu ka kala yimaadeen mudday fadhiyeen mowduucaas baana maqsuud ku ahaa maxaa culimmada kaga aadan iyo ruux kasta iyo cid walba oo samadoon ah oo bulshada ka mid ah maxaa kaga aadan dowrka iyo kaalinta kaga aadan mashaakishan bulshada haysta oo gacanka hadalka isdilka hanti kala qaadka burburka oo waayahan dambe aada usoo kordhay maxaa inagaga aadanayo waajibka inaga saaran ayaa laga doodayay arrintaasina runtii meel gooniya ma khusayso meel walbay ka taagan tahay meel walba oo soomaalidu degto dhibaato soo korodhay waa waana midda keentay culimo intaasoo jiha isaga timid in arrintaa ay ka wada hadlaan talabaad mowduuca laga hadlayay ummadda baahideedu way fara badan tahay oo mushkilada haysatana way fara badan tahay kuwo hore shirar looga qabtay baa jira oo go-aamo laga soo saaray kani laakiin wuxuu khaas ku ahaa oo focuska saarayay oo taargetku ahaa mowduuca muxadadka ah oo ah dhibaatooyinkan gacanka hadalka ah iyo dagaaladan soo kordhay iyo dowrka iyo kaalinta inagaga aadan culimo ahaan iyo dadka waxgaradka ah mowduucu intaasuu ku xadidnaa horeyna waa looga hadlay mawaadiic kaleto iyo baahi kaloo bulshadu qabto go-aamadaas aad arkaysaan iyo dardaaramadaasna way ka soo baxeen waxaan boogaadinaynaa oo aada iyo aada runtii aan u boogaadinaynaa kana mahad celinaynaa dadaal badan oo horey loo sameeyey iyo dadaallo badan oo hadda socda oo ay bulshadu wado waxgaradkeeda hogaankeeda dhaqanka siyaasiyiinta fayow culimaudiinka meel walba oo mushkila ka jirto yani dadaalaa socda dadaaladaa socdana waa ka mahad celinaynaa kuwii horena yani kuwa dambena waa dhiirigelinaynaa tani waxa weeye keliyata uun dadaaladaa socda sidii loo habeyn lahaa wax loogu kordhin lahaa isu kaashan lahaayeen muxuu ahaayey waajibka taagan sidan hadda uu jiro si ka fiican loogu gudan lahaa muhiimadda hadda culimmadu isugu yimaadeen taas weeye insha allahu tacaala go-aamadaas aad arkaysaan iyo dardaaramada ka soo baxeen waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meelay joogaanba in intaa la sheegay iyo wixii kaleetee khayr ah laga wada shaqeeyo insha allahu tacaala oo aan noqono nebigu sal alla alay wasalam dadkii uu sheegay dadku waa laba qaarna khayrkay furayaal u yihiin sharkana way xidhaan qeybta labaadna waxa weeye khayrkay furaan sharkay furaan khayrkana waa xidhaan marka nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam waxaad noqotaan kuwa khayrka fura sharkana xidhan noqda buu nebigu sal alla alay wasalam marka dardaaranka iyo mas-uuliyaddaasi bulshada qeybaheeda kala gedisan buu u yaalaa culimada siyaasiyiinta dumarka qolada suugaanta warbaahinta sharaaixda bulshada oo dhan muslimba haddaynu nahay waa mas-uuliyad iyo xil inoo yaallo waayo wixii sharana inaynu xidhno khafiifinno wixii wanaagana inaan kordhinno oon taageerno mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad ummadeed shirkanina taasuu qeyb ka yahay marka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala towfiiq hayna waafajiyo ummadana ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigeeda haysu soo dumo ilaahay walaaltinimadeeda iyo islaamnimadeeda rabbi tabaaraka wa tacaala ku hadiyeeyo wixii xumaanana ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga saaro inta xumaanta wadana allah soo hanuuniyo ilaahay tabaaraka wa tacaala midnimo iyo qarannimo iyo islaamnimo iyo diinteenna oo aynu kulligeed ku wada dhaqanno oo soo celinno ilaahay na waafajiyo tabaaraka wa tacaala inta sharka inala damacsanna allah inaga qabto aayadaha iyo nusuusta musaalaxada de waa badan yihin inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhweykum iyo itaquu llaha wa aslixuu daata baynikum iyo marka waxa weye shacaarka multaquhu waxa weeyaan mxuu ittaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka baqa wixii dhexdiina dhib yaallana hagaajiya oo ka heshiya isu tanaasula shirka cinwaankiisuna kaas wey insha allahu tacaala iyo dowrka culimada kaga aadan arrinta iyada ah culimadu way mahadsan yihiin warbaahintuna waa mahadsan tahay dadka muslimiinta ee ina dhagaysan doonana waxaan leenahay allah inagu wada anfaco kelimaadka iyaga iyo dardaaramadaas iyo go-aamadaas aad aad u mahadsantihiin jasakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا saa maqlayseen aan waa dhagaysateen murtiyeedka la akhriyey oo runtii ahaa shir muddo dheer socday oo juhdi badan la geliyey wixii ka soo baxay saa maqlayseenna shirkan cinwaankiisa waxaa weeye fataquu llaha wa aslixuu daata baynakum alla ka cabsiga subxaana wa tacaala ayaa afuraha wax kasta lagu gaari karo marka dhibkana haysta iyo dhiigka daadanaya oo intaasa sababo u daadanaya ama ha ahaado sabab qabiil iyo deegaan iyo ceel laysku haysto iyo biyo laysku haysto wax la midka ah ama ha noqdo siyaasa iyo khilaafaadkeeda iyo arrimo kaleba waxaase waxay ku istaagi karaan waxaa weeyaan in alla kacabsiga loo noqdo subxaana wa tacaala kaas oo ahaanaya wax kasta daawo u noqonaya insha allah runtii dhibka maantan haystaa dhib yar maaha dhiigka daadanayana dhiig yar maaha meelo badan buu ka daadanayaa oo maaragtay dadkii xurmada lahaa hadday maarata caruur yihiin iyo hadday maarata dumar yihiin iyo haddii xataa waayeel yihiinba maxaan ku raha la dhibayo oo la dilahayo bal la gubayo deegaamada la sheegayaa iyo maaragtay iyo tuulooyin baa meela qaarkood marka dagaalkii soo kordhay iyo xataa suu u dhici jiray iyo siduu ahaan jiray oo sii foolxumaatay ayaa muuqata oo caadooyin aanan lahaan jirin baa ku soo kordhay oo u muuqanhaya cadaawad siyaada ah caruur la dilahayo ee magaalooyin la gubahayo iyo waxa la midkaa runtii waxaasoo dhan waxa daawada waxaa weeyaan alla kacabsiga weeye iyo go-aamada culimada soo saareen oo loo hoggaansamo oo la iska kaashado culamadooda ayagu wax gaara ma sameynayaan laakiin shaqadii loo taalay ayay ka noqonayaan ama ay tilmaamayaan ama sida loo qaban lahaa ayay runtii noo tilmaamayaan marka in la isku kaashado shaqadaasi shaqa u taal culimo keliya ma aha ee culammadu maaragtay hormoodbay ka ahaan karaan taas waa mid kale waxaa weeye waxaan runtii aan bogaadinaynaa ama umahadnaqaynaa culammadii shirka qaban qaabisay oo intaana culamo iskugu yeertay oo dadaalka gelisay oo wakhtiga gelisay martiqaadkii iyo soo dhoweyntii waa ka mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay taabagal noqdaan go-aamada soo baxay oo cid kasta ay ka qaadata kaalinta ay ku leedahay fulinteeda iyo fududeynteeda biidni illahi tacaala ilaahayna kuwii maarata aan ka cabsada allaha naga dhigo oo midnimadooda ilaaliya waxaana mideeya oona walaaleeyaa waa tiro badan yihiin marka ayagaas in lasoo nooleeyo oo lagu dhaqmo oo mudnaanta la siiyo baa loo baahan yahay waxaa nasiib darro ah dadka islaynayaa kuwii dariska ahaa weeye oo xaqii darisnimada ku xadgudbahaya iyo xaqii yani xigaalka iyo xataa xididnimada
waa tahay dhegeystayaal waa culamada soomaaliyeed oo bayaan markaasi kasoo saaray shalay kana hadlayeen baldhiga iyo dhibaatada iyo xaaladaha ee gobolada soomaalida inta badan ay degan yihiin sida markaas wax looga qaban kara loogana bedeli kara dhegeystayaal dabcan mowqif ayay ama hadal ayay soo saareen arrimahaasi qeybaha dambe ayaan ka faalloon doonaa hadduu eebaa idmo sidaa barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal culamada soomaaliyeed ayaa markaasi ka hadashay baaqna sidoo kale kala duwan soo saartay iyo weliba warmurtiyeed oo dhinaca fara badan markaasi taawanaysay dhegeystayaal kana hadlaysay sida markaasi ku habboon ee hadda markaasi lagu joojin karo dhiiga iyo sidoo kale in dadka markaasi ay ka shaqayn karaan midnimada walaalnimada iyo dadnimada dhegeystayaal taasoo hadda markaasi baraarugeen ama ku ogaadeen in ay hadda xaaladda gacmaha kasii baxayso sidoo kale dadka ay markaasi dhiiga daadinayaan dhegeystayaal kulankaasi ayaa markaasi waa dabcan warmurtiyeedkaasi ayaa shalay iskugu imaadeen culimada soomaaliyeed ee dhegeystayaal ka kala socda gobolada gobolka waqooyi bari ka kala socda dhegeystayaal waa dabcan waa kenya uganda etoobiya soomaaliya iyo sidoo kale jabuuti lagana hadlay sida markaasi wax dar loogu yeelan karo ama culimada kaalin ayga qaadan karaan sida xasilida iyo sidoo kale nabadeynta markaas lagu soo dabaali karo meel walba shaqaaqo iyo baato markaasi ka dhacaan waxaa laga hadlayay dhiigga daadanayo oo hadda sii badanayo dhiigga daadanayo oo loo meeldayn dhiigga daadanayo oon sababaha markaasi loo daadinayo la garanaynin iyo sidoo kale dhiigga daadanayo cidda markaasi daadanaysana ay garanaynin waxay ku daadisay ayaa hadda markaasi gobolada soomaalida kusoo badanaya dhageysana qaybna markaasi ka tahay gobolka waqooyiba su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba xasilidda iyo sidoo kale madaynta may markaas u baahan tahay hay-ad sida markaasi culimmada soomaaliyeed ay ku sheegeen inay hadda markaasi guddi farsamo loo xil saari doona kusoo saari doonaan hay-ad markaasi xasilinta iyo libana madaynta markaasi ka shaqayn doonto dhammaan gobolada soomaalida ee degaan waa su-aalaha dhegeystayaashan u bandhigi doona dhegeystayaal bal aragtida fikirkooda e afkaartooda ee markaasi ku aadan bal hadalka culammada markaasi ay soo bandhigeen soo jeediyeen iyo weliba in markaasi la ta-kiidiyo mise la adkeeyo hadallada iyo weliba walmuritiyeedka qodobada markaasi kala duwan ay soo saareen dhegeystayaal horta maxaa laisku dagaalaa maxaa laisku dilaa maxaa dhiigga loo daadinayaa bal qodobada waxaa ka mid a dhegeysta dhulalka iyo sohodimaha ayaa ka mid ah dhegeystayaal oo inta badan markaasi soomaalida caan ayba ku tahayba inay laisku dagaalo dhulka waa mid markaasi caadi iska noqotay hadda dabcan dilalkeeda sidoo kalena hadda markaasi qofka uu meel uusan sharci tegaynin mise meel markaasi wadahadal wadaxaajood uusan ku dhamaysanaynin balse ku arko dhulka qofka markaasi kusoo xadgudbo mise qofkaas dhulka kale uu kala wareego inay markaas iska celin karo waxay soomaalida tiraa qofka dabcan shantaada kaa celisa hadda waxay noqotay in qofka dabcan uu iska celiyo hadday tahay toori iskaga celiyo hadday tahay xabado iskaga celiyo qoryo marka waxay tahayba in qofka iskaga celiyo taasoo hadda inta badan dadka iska banaysteen dhulka ayaa hadda noqday midda ugu dhibaatada badan ugu saameynta badan ugu dabcan meelaha markaasi dhilalka ay ka dhacaan ay qayb markaasi ka tahay sida soomaalida hadda ay markaasi tahay oo gobolka waqooyi bari qayb markaasi ka tahay dhegeystayaal waxaana hadda la sheegaya sidaasi in markaasi la doonayo dadka in markaasi allah subxaana wa tacaala ka cabsadaan sidoo kalena arrintan markaasi loo daayo shakhsiyaadka markaasi wax ka qaban kara ku xalin karo iyadoo waxba markaasi aan loo daadin mise dhiig aan loo daadin dhegeystayaal daaqa iyo biyaha ayaa ka mid a dhegeystayaal oo inta badan soomaalida weliba dadka remiiga ay isku dagaalaan kuwaasoo inta badan ay kala reebtaan sidoo kale qof walba uu doonaynin ama dabcan uusan danaynaynin dabcan uu danaynaynin doonaynin dhegeystayaal in markaasi daaqa biyaha halkaasi uu asaga u odan tahay mise duuladiisa aan lagu soo xadgudbi karin sidoo kalena soo geli karin iyadoo dadka kalena ay awoodo markaasi mararka qaar ay sheeganayaan halkaasina ay daaqa iyo biyaha awood qaarkood iskaga sheeganayaan taasi markii dambena ka imaato amase ka dhacdo in halkaasi dhiig uu ku daato sidoo kale dhimasho ay kasoo baxdo siyaasadda ayaa markaasi ka mid ah waa tan markaas wax weliba afuufayso waa tan markaas wax weliba holcinayso waa tan weliba markaas cid waliba ay ku dhaqdhaqaaqayso sidoo kale dadka markaas inteeda badan markaasi kala geyso dhegeystayaal tan ayaa noqotay tan ugu dhibaatada badan siyaasadda markaasi gobolada soomaalida markaasi ay degaan ka wada sima yihiin hal sidoo kalena ay markaas tactics ay u kala wadaan taasoo markaasi keentay qabailada inay markaasi ku kala irdoobaan ama sidoo kale ku kala baxaan oo sidoo kale sheeg markii dambena keenta in laisku dagaalo halkaasna dhiig markaasi ka dhacdo dhegeystayaal waxaa ka mid ah urureysiga waa dabcan waa jabhadaha urureysiga dabcan mararha qaar mararka qaar ay soo baxayso kuwa markaasi sheeganaya inay markaasi diimo ku dagaalamayaan kuwa markaasi sheeganaya inay markaasi dabcan madaahibta markaasi kala duwan ay ku dagaalamayaan dhegeystayaal iyadoo taasi markaasi sheegtana in wax waliba qof waliba uu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka dhegeystayaal waxaana taasi ay sheegeen inay tahay dhibaatada iyo saameynta iyo culeysada markaasi ugu badan dhegeystayaal qodobadaasi ay isla eegeen isla fiiriyeen iyadoo markaas inta badana dardaaran xoogan ee alla kacabsi dadka bulshada markaasi loo dirayo lana joojiyo lana yareeyo dhiigga muslimiinta ee markaasi qof waliba uu daadinayo ama qofka dadka daadinaya dhegeysta sidoo kalena cid waliba markaas ay noqoto safiir ama argey ama ay noqoto si qof waliba xaaladda ooga shaqayn karto hadday tahay nabadeynta iyo xasilinta taasi ayaa hadda markaas cid waliba waajib ay ka saarantahay keliya waxay culammada sheegeen inaysan culammada keliya ku qutumin bal arrintan loo baahan yahay cid waliba inay ka shaqayso iyadoo guddiga farsamada hayada hay-ad markaasi xasilin ay soo saarinto waa xasilintawaa hay-adda nabadda iyo xasilinta dhegeystayaal ee gobolada soomaalida markaasi ee degaan lasoo saari doono guddigaas ayaa markaasi sheegeen inay sida culammada ay sheegeen in guddi loo xil saari doono kadibna warbaahinta markaasi ay mar kale la wadaagi doonaan hay-adda magaceeda iyo weliba dadka markaas loo xil saaray iyo weliba shaqsiyaad dadka markaasi siday wax uga qaban karaan loona xasilin karo dhibaatada iyo shaqaqaad ah markaasi mar weliba ka taagan goboladana markaasi loo yareyn kara dhegeystayaal haddaba sabaha waxaa ka mid ah dhegeystayaal jahliga dhinaca markaasi diinta sida culamada inta badan ay sheegaan isagoo diin ahaan u socda dadka muslimiinta la jahli marwaa dabcan waa dabcan waa arrimaha dabcan inta badan dhibaatada iyo xaaladaha markaasi ku keeni karto qofka taasi waa saameynta dhibaatada iyo xaaladaha wax cid waliba markaasi uu dareemi karo haddii markaasi qof dadkaada ehelkaada qaraabadaada markaasi aad dareento iyagoo markaas leeyahay dadkaadana ficilkii ayaa qaadaya ama dhiiggii ayaa markale qaadaya waxaa leeyahay dadkii waxay markaas noqonaya inay iska argoostaan ama dhiig halkaasi lagu daadiyo markii dambana noqoto in dadkii wadahadlay dabcan wada hadli waayaan macnaha loola jeeda dhegeystayaal in dadkii ay markaasi noqoto cid waliba inay markaas cuqdad isku qaado ama dadkii bulshadii dadkii jaarkii dadkii qabaaladii inay markaas cuqdad isku qaadaan hadda ayay markaasi sheegtay in culamada loosoay usoo jeesteen dhankaasi sidoo kale sheegeen in wax badan ay ka qaban doonaan ilaa iyo markaasi xal waara laga gaari karo dhibaatada iyo xaaladaha iyo saameynta dabcan dhiiga markaas lagu daadiya dhegeystayaal sababaha keena dilka qofka muslimka waxaa kamid a dhegeystayaal dabcan casabiyada qofka qabiil markaas ku dagaalamayo oo waatan inuu arkayno mar weliba oo soo noqnoqonaysa ummadda ilaahi subxaana watacaala wuxuuna markaas ku doonaya in ummadda ahaan markaas uwada dabcan ay uwada noolaana loo wada noolaadaan in markaas qabyaalada ay yahayn qabyaalada ama qabiilka keliya markaas qofka uu isku garan karo waad arkaysaa dabcan in markaas ummadda oo dhan ay hadda markaasi ay dunida ku faafayso dabcan dhiig keliya markaasi laga hadlayo mise mararka mararka qaarna soo tuwinay maqlayso in meelo badan laisku dagaalay in dhiig laisku dabcan la daadiyey in qubnaan la dilay waxaasoo dhan waa dunida dhegeysta hadda xaaladday marayso dhegeysta laakiin hadda culammada waxay soomaaliyeed waxay usoo jeesteen sida markaas wax uga qaban karaan uga bedeli karaan xaaladda soomaalida ay hadda markaasi ku sugan tahay loona heli karo xal waara xal markaas istaraatiijig ah xal markaas lagu yareyn karo dhibaatada iyo aafada markaas gobolada soomaalida markaasi ka taagan dhegeystayaal loo yareyn karo dhulka iyo sohodimaha dhibaatada iyo xaaladaha dhiigga loogu daadin karo loo yareyn karo daaqa iyo biyaha dadka markaasi inay si wax markaas u wada cuni karaan u wada goosan karaan isku wada fahmi karaan xoolahooda u wada daaqi karaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qabiilka ama qabaa'ilada dhegeystayaal inay markaasi cid waliba qabiil ka weyn aysan jirin cid waliba qabiilkeeda ixtiraamto qadariso laisku ixtiraamo laiskuna ilaaliyo taasina waa marka waa tan kale dhegeysta qodobada siyaasadda ayaa ka mid ah oo inta badan wax tan uu hore ee markaasi wax hulciso wax markaasi dhibaatay xaalad markaasi kala duwan ku keento ay markaasi ka mid tahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah urureysiga dabcan oo markaasi kooxohaysiga ah oo dabcan inta badan dadka ay la baxeen kuwaasoo markaasi dhiigga muslimka markaas iska banaysanayaan keenaya in markaasi cidriba u aragtay inay iyada isla saxan tahay oo isla quman tahay keliya sidaas dhiigga qofka muslimka lagu banaysanaya dhegeystayaal laakiin su-aal ayaa halkan taala dhegeystayaal oo la doonaya inaan dhegeystayaashan u dhaafo si ay markaasi bal aragtidooda fikirkooda markaas uga dhiibtaan una firiyaan waxay muhiimad ah u keeni karto iyo waxtar u keeni karto dhegeystayaal haddaba xasilinta iyo dabcan waa xasilinta iyo weliba nabadeynta waa nabada xasilinta iyo nabadeynta miyay markaasi u baahan tahay hay-ad dhegeystayaal sida culamada ay ku sheegeen waa su-aal miyay u baahan tahay soomaalida gobolada kala duwan dhegeystayaal in markaasi hay-ada kala duwan loodabcan waa hal hay-ad loo sameeyo taasoo ka shaqayn karta xasilinta nabadda iyo dhibaatada iyo weliba dhiigga markaasi daadinayo iyadoo dabcan noqon doonto dabcan hay-ad garsoor ahayd markaasi wax waliba markaas iyada ku qatanto oo ilaalin karto xuduudaha ilaalin karto dhulalka daaqa siyaasadda iyo sidoo kale oreysiga si markaasi wax looga qabto looguna bedelo loona yaray dhibaatada soo noqnoqoto ee dhulalka inta badan ugu badan iyo weliba dhiiga iyo weliba oreysiga markaasi soo noqnoqoto dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal jimco wanaagsan dhegeysta waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka airtelka dhegeystayaal keliya naga soo wici kartaan dhegeystayaal ilaa markaasi laga sama dabcan laga cilitirayo ama cilada markaasi laga bixinayo qadka markaasi shirkadda isgaarsinta safaricom oo muddooyinkii maalmihii lasoo dhaafay cilad markaasi naga haysatay ilaa haddana markaasi waxaa laga qaban doonaa dabcan maalmaha soo socto dhegeystayaal ilaa balse inta kaasi wax laga qabanayo mise laga xalinayo waxaan adeegsan doonaa lambarka kale ee shirkadda isgaarsiinta ee airtel dhegeystayaal haddaba nagala soo xiriir ewer waa ewer toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal su-aal ayaa meesha taalaa dhegeystayaal haddaba xasilinta haddaba hay-ad markaasi gobolada soomaalida hay-ad waa hay-ad may u baahan tahay taasoo ka shaqayn karto nabadeynta iyo xasilinta dhegeystayaal haddaba gobolada soomaalida may u baahan tahay hay-ad oo markaasi ka shaqayn karto nabadda iyo xasilinta taasoo hadda markaasi aysan lahayn culammada markaasi ay usoo saareen guddi farsamo haddaba wax may ka qaban karaan dhibaatada iyadoon ognahay soomaalida inay go-aanada iska qaadato wixii lagu heshiiyey marka dambana haddana dhibaato kale ay meel kale markaasi ka alowsanto dhibaatana dhacdo taasi ma tahay mid ay u dulqaadan karto taasi ma tahay mid markaasi xamili karto taasi ma tahay mid markaasi dhimaato oo dhammaan isku keeni karto ummadda soomaaliyeed si markaasi dhibaatada iyo xaaladahan markaasi markaasi waa ka jirto gobolada soomaalida inta badan ay degan yihiin ama ay degan tahay loo yareeyo dhegeystayaal masaqatadaasi dhegeystayaal haddaba hay-adda looma baahan yahay haddaba dabcan gobolada soomaalida hay-ad may u baahan tahay oo markaasi ka shaqayn karto nabadeynta iyo xasilinta dhegeystayaal nabadeyntu iyo xasilinta mid ka shaqayn karta hay-ad ah looma baahan yahay waa su-aal dhegeystayaasha markaas ayaga arki karaan fikir fikirkooda fahamkooda ka bixin karaan dhegeystayaal dareemi karaan in markaasi loo baahan yahay mise in aan loo baahnayn dhegeystayaashaan u dhaafaya bal dhegeystayaasha waa ibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan dhegeysta u hore barnaamijka saaka noo daafarayo ayaan qadka telefoonka siinaya soo dhowow wagacaaga ku salaamaya halo star f m
walala waa dhowa shukran magacaaga waa isaaq isaaqaa la yidhaah meel oo dagxar la yidhahda ala socodla soo dhow isaaq
walala horta u dhowe horta laba muslin horta waxay adduunyo ku dirirtaba ma dhamo haye
sideeda banaanba ninka hadda ilaahay yeemaan ku abuuray laba muslin waxay adduunyo ku dirirtayba dhameenba haddana waxaa sii mxuma haddana hadda laba muslin ha gaalo lakala dhex gelinayo haddana ay gaalo sii kala celin haddana haye
haddana waa sii nasiib xumo haye
ha ahaatee dagaal midka dhaca oo haddaba ugu yarooba dagaal dhaca waxaa ugu yar nin iyo naagtiisa oo habeenka dirooca isgaf sax
intay ciddi ku burburi intaas dagaalka dhigahan waana ka ugu yaray waana arag markaan tiiba kasii weyno horta laba qabiil dabada gasha waa waa bes haye haka hadda walaalow islaamka waxa waa labada hadda haddee bergeli soo gasa ar waxaanan iska reebna wixii lahaaya horta ayaraada isaaqa oo hadda culammada way fariisteen shalayna go-aan ay soo saareen markaasi lagu xallin karo xasilinta iyo nabadeynta looga shaqayn karo gobolada soomaalida inta badan ay degaan waxaa laleeyahay hadda waxay soo saareen in ay hay-ad lasoo saari doono guddi farsamo loo dhiibay hay-addaasi wax ma ka qaban kartaa mana isku keeni kartaa mana ka shaqayn kartaa nabadeynta iyo xasilinta soomaalida gobolada degaan
walaala horta dhib haddaas imaada moogta waa in loo fikiro shee looga bixi karaa la dhaha moogta waa sax
dhib kuwa imaada markaan culammada waa fikirtay waa fikirtay sidii looga bixi lahay amaaba saa looga bixi karaa gashe ha
horta wax kastoo imaada ilaahay xaggiisa baraalle kamidna ay ka imaadeen laakiin hadda culimmada horta usu tagtay istacim waa la socday si fiican aan u dhegeysanaya horta khayr allaas ee naftayda u mahad celi haye
hadda waxaa laakiin walaalo haddaas kaalmo iyo odayaal ay sii helaan ayuku culaminimo waaba xil qaameen hadda ay kaalmo sii helaayiin wafti bilaaran oo magaa wax hor imaadi kara ajirlaayba noqonayiin oo migi migaan dhibkaan soo noqdo soo noqdo sidii looga bixi lahay waaba la helay marka hadda waxaa leedahay hay-addaas haddii la as-aaso dhibaatadan waa laga yaabaa inay yaraato mise looga baxo wallaahi walaalo waa looga bixi karaa wixii wax la maqnaayo daawadoodeeda ay noqonaysaa sidii runtaa haye
magaa walaalkay intaasaan tale ku darsana waan idin salaama insha allah isaaq aada buu mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonkan sinaya dhegeystayaal ibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan dhegeystayaal haddaba waa dabcan gobolada soomaalida ay degtaa dhegeystayaal may u baahan tahay hay-ad markaasi ka shaqeyso nabadeynta iyo xasilinta dhegeystayaal maxaana hadda keenay dhegeystayaal in culammada ay arrintan ay garwaaqsadaan arrintan ogaadaan sidoo kale xalalka dhibaatada dhiigga in hadda markaasi culammada ay kusoo baraarugaan sheegeenna in ay dhibaatada hadda gacanta soomaalida ayba kasii baxayso sidoo kale si kaba sii darayso dhegeystayaal haddana sheegeen xal keliya in loo heli karo iyadoo guddi farsamo ay soo saari doonaan ama ay soo saari doonaan dhegeystayaal ka shaqayn doono sidii markaasi hay-adda lagu as-aasi lahaa ka shaqayso xalinta iyo weliba nabadeynta gobolada soomaalida ay degaan kuwaasoo hadda muddooyinka ugu dambeysay la sheegaya in dhiigga daadanaya uu sii badanayo qadka telefoonka saaxiibka ku jiraan siinaya star f m soo dhowow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maamo soomaaliyeed oo madheere kaala soo hadlay soo dhowow
niyow culummada hadda waxba ma qaban kartaba sheekada markii yareen haddii wax la qaban waayo hadda waxba ma qaban karayso sheekada arrinta markii yareeda oo la gaari karayba shaqo lagama dhigina hadda waxba ma gaari karaan ilaasha isugu meesha iskugu imaadeen laakiin maamo soomaaliyeed haddii ayba hadda garteen ee garwaaqsadeen maxaa u diidaysa weliba hadda ay soo saaraan hay-ad hay-ad ay soo saarayaan ee kaga shaqeynayaan nabadeynta iyo xasilinta
sheekada markii hore ku fiicneedaan ku yidhi aniga hadda waxba lama gaari karo maxaa ula jeeda waxba lama gaari karo
waxaa la gaari karin mar horaaba bilaaritayba dagaalada iyo dadkan isdilaayaan oo liis liisdhamaynahay mar horaaba wadanka iyo arrin ilaahayba ay qaadatay oo maba la qaban karaba hadda wax la heshiin karaba mula laakiin haddii hay-ad markaasi buuxda lasoo saaro soo wax lagama qaban karo oo lama yan kar lama yareyn karo dhibaatada nabadeynta haddee ka shaqayso inta badan deerada lagu saaro hay-addaasi kuntiba dhul- ha dhuuqsadeenoo bal wixii gaari karaan ha gaareenaan dhiilahay laakiin aniga hadda arrinta waa eh, waa talax tagtee waxba lama qaban karo Eh, Marka- waa ku salaamay waata marka maxaa la qaban karaa adiga aragtidaada markaad fiiriso oo wax ku darsato
waxaa la qaban karaa Ah, culummada guntiga ha dhuuqsadeeno oo oo eh, eh, wa- eh, dadnimo daradan ha iska bedeleeno oo oo maxay ahayd dad karti leh culummo karti leh oo wax qaban karaysa ha iska dhigto oo- oo maxay ahayd guntiga ha dhuuqsadeeno bal inay wax qaban karaan ha muujiyeen oo dagaaladan ha qaboojiyaan haddii oo eh, aan kula salin lahay soo hadda tani ay soo saareen ma aha weliba hay-adda ay soo saarayaan mise adiga adiga hay-adda ka soo horjeedaa
haayadda kama soo horjeedi culummadaama kasoo horjeedaani oo oo ma- maxaa dhacay
culummada waxaan ugu soo horjeedaa Eh,
markii hore dadkan ayagaa isku fiiriyeen mar hore hadday wax qaban lahaayeen mhm.
heedhe hadii mar hore mar hore wax qaban lahaayeen arrinta sidaan mahane waa la talgaari lahaayoo waa la qaboojin lahay arrimada marka markii hore ayba ka seexdeenba arrimada marka culummadan kasoo horjeeda haayadna wax tari kari maysa culummana waxba tari kari maysa
maama soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay shukran adiga
waa tahay madheera inaga sumacday hooyadaasi een, waxay leedahay mar hore laga rabay waxay hadda markaasi la soo een, shirtageen cid wax mar soconaysa ma ahan ay leedahay culamada iyo weliba hay-adaasi waxay taraysa ma lahan ay qaban karta male waxay leedahay dhexda culamada mar kale waxay leedahay haddana culamada dhexda ha xirtaan oo ha dhuuqsadaan sidii arrintan iyo xaaladan loogu yareyn kara ha la imaadaan xal kale ciil waa dabcan way imaasan tahay ciil dabcan xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
halow waa ku salaamayaa
waa sidoo kale anigana waan idin salaamaya waa cabdi axmed cabdi oo joogo eh, togdhub axmed cabdi halkee ku sugan tahay togdhuub halkee ka tirsan tahay
madogaashe lagdheera way ka tirsan tahay waa tahay haye
Eh, baraki ward soo dhowow
waa dhowahay codfogaadku waad ka fiican tihiin alxamdulilah haye barnaamijka la socotaan filaya ha barnaamijka waan la socdaa anigana culummada qeybtooda yaryar baan kamid ahay magacayga cabdi axmed cabdi markuu yahay waxaan ku magac dheerahay borow haye
Eh, culummada iyo maaragtay go-aanka ay soo saareenna waan arkay haye
horta allah ka ajirsiiyaan leh marka koowaad haye laakiin marka labaad waxaan leeyahay waa ila adag tahay arrintaa inay culummada maanta wax ka qabato oo yacni in wax laga qabto way adag tahay way adag tahay sababtana waan sheegaya aha
ee, qofka ee, aad wax ka aad kala tirsanaysaan ee labadiina aad wax kala ridateen aha
ee, qofka idin dhexdhexaadinayo waxaa la rabaa asaga inaad waxba ka sheeganaynin oo aa ka tabaynin asaga inaad waxba dhibaato ee ka sheeganaynin baa la rabaa qofka dhexdhexaadka idiin noqonayo haye ilaa hadda dadka ay rabaan inay xalliyaan waa waa dad hadda culimmadiiba waxay xalinayaan waa dadweynihii shacabweynihii soomaaliyeed wey haye
shacabweynaha soomaaliyeed ee, waxaa meesha ku jirtaa culimmadan ee, iyo maaragtay shacabka wax badan oo iyaga naftooda dhex maray baa jira haye xagga fikir ahaan markii la dhaho haye
Ee, soomaaliya soddonkii sane u dambeysay dagaaladii ay ku jirtay mar walba marxalad culummo ay leedahay way ku dhex jirtay haye
Ee, maalin walbana qayb bay meel bay ka bilaabanaysay haye walow jabhado iyo qabiilo ay marka hore ku bilaabatay laakiin qaybihii dambe ee dagaalka uu ka hari waayey waxay noqdeen qayba culummada ay kamid noqon karaan haye marka soomaaliya labada ruux ee isdagaalaysa mid baa wuxuu qabaa dadkii laga laayay inuu maaragtay sabab ahaa nin culummo eh, ee fadwo u bixiyey iyo waxyaalo inay dad kaga maqan yihiin asaga naftigiisa mhm
marka qofkii sidaa kaa tirsanaya marka iyo kii oo laga yaabo inaad markaa fikirkiisa la safatay ay isku imaadaan adigana aad dhaxsad la marka saddexaad gasho oo saddexaad ka noqoto mhm muxuu kaa filayaa Eh, wuxuu noqonayaa marka labadii kii ku dilay iyo kii kugu soo diray isa soo raacay oo adiga maanta wax kaa doonaya weelo ekaanayaan waa fikirka ay soomaalida qaar keeni kartaba haye
Eh, marka eh, waxaasaa iska jira teeda kale waxaan wuxuu noqday wax meesha u dambeysay gaaray Eh, ani ma garanayo inay culummada iyaga naftooda sidii maamul goboleedyadii ay madaxweynenimo samaysanayaan oo mid walba gobol loo diray ma sheegi karo dhihi war hebel wuu isa soo saxay gobolkiisana wuu soo hagaajiyey anigana gobolkeyga liiga sugaya aan u darshay inay la doono ma og
oo taas marka maxay soo kordhinaysaa iyadana waxay soo kordhinaysaa waan leeyahay dadkan waa dad waxooda uu iska yahay conflict iyo maaragta afaaro qabiile wadaadkiina hoos ha u dhigana inay dhahaan baa laga yaabaa oo marka haddana qabiilkii ay shalay ka hadlayeen ayaa haddana mar kale adiga kusoo celisay haddee sida waxaa weye taalo un baa loola yaalayaa dad hadda maslaxa raba oo nabadgesiino iskaga jooga oo waxay isku dirraahayaan la garanayo maho dadkan waxay xallin rabaan marka hadda waxaa leedahay maslaxa waktigan lama gaari karaan leedahay oo culammada ma gaari karaan waktiga laiska luminaan leedahay macnaha saas oo loo jeedaa u kooban
way ku adag tahay way ku adag tahay ma gaari karaan ma dhahayo culamo waaweyn baa meesha ka hadashay oo joogto oo maaragtay soomaalidii islaamka oo maqaam ku leh oo dhibaato kasta ka hadla oo wax walba sheega laakiin marka adiga axmed cabdiyow tabasho ayaa hadda sheegtay oo dadka inta badan wax ay kala tabanayaan marka waxaa leedahay see marka dadka loo kala loo kala aragti qaadi soo ma ahan bulshada aan ku dhex bulshada aan ku noolnahay annaga kenya weeyo dhibkeeda wuu iska yaraa colaad iyo rifaad fara badan may soo marin soo ma ogin ayada hadda ugu dhib badan baa laleeyahay hase ahaatee waxaan waxaan ogsoonahay markaad wada daahaysaan dad baa wuxuu ku dhahayaa fikirka meesha lagu galay dagaalka meesha waaga dhacay sheekh hebel baa ka dambeeyey marka kii soomaaliya joogay buu kasoo qaaday kasoo waaliday fikirkaas marka waxay ku tusini inay culammada nafteeda uqdada u qabaan waa tahay marka hay-adda hadda culammadu waxay sheegeen in guddi farsamo ay soo saareen axmedow ay leeyihiin hay-ad baan soo saarayna ka shaqeyn doonta xasrinta iyo maslaxada iyo weliba nabadeynta sootaa marka qofkii tabashadii ma ma soo gudbin karaan si dadkaasi looga shaafiyo waxyaalaha ay tabanayaan nafsadooda
wallaahi oo aniga kama soo horjeedo waanan ku qanacsanahay culimmadana waa culimadeyda anigaba maaragtay culimadeyda yihiin qofka ugu horeeya ku raacsan ba aniga e wax hadda meesha igaga maqano aan le wa laakiin waxaan ka hadlayo ama adigana aad dadka weydiinaysa waa fikirka bulshada iyo wax macquulka eh meesha kasoo bixi kara ama ka bixi kara aada iyo aad
marka fikirka bulshada waxaan ku idhi dad noocaasa ku jiro nin caynkaa qabaa soo fadhiisanaya mid waxaa soo fadhiisanayaa fikir kaleoo ka doonii qabo marka waktigaas aad buu u dheeraanaya marka waxaan dhihi lahaa arrintaa ha guda galeen ilaahayna ha la garab galo waa tahay axmedow intaad ka bixin hadda waktigeeda marka ma la joogaa
hadde waxaa weeye kolba si unbaa lagu dayaya hadda maslaxada iyaga naftooda hadda meesha u dambeysay gaareen culamada naftooda maalmahan way ka gaabsadeen waxyaalaha soomaaliya ka dhaca maaragtay dawladdii inay wax ka sheegaan inay maaragtay urur wax ka sheegaan iyaga naftooda maalmaha way ka gaabsadeen waxaana waxa keenaya wixii baa daba dhammaan waayey dhimashadiina way sii badatay marka aniga waxaan leeyahay un waa mar walba waa la joogaa maslaxa iyo mar diyaar ay ahayn maba laha mar kastoo maslaxada in la gala waa khasab weeyaan axmed cabdi aad baad umahadsan tahay cabdi axmed aabahay cabdi axmed cabdila yihahda aad baad umahadsantaha shukran saaxib baraki uu ku sugaya madogaashi saaxiibkaasi cabdi axmed ayaa la yidhaahdaa saaxiibkaasi waan uga mahadcelinaya si wanaagsan aragtiisa fikirkiisa ooga dhiibta shukran ayaan leeyahay bal xigaha kale qadka telefoonka dadka waa kale aragti waa kale ra'yi bal waan dhegeysanayna saaxiibada ilaa inta laga gaaray tobanka barqanimo hadduu eebaha idmo bal saaxiibka kale eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nabaradaas si toos ay nooga soo wici kartaan saaxiibayaal waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada dhammaantiin jimco wanaagsan ayaan saaxiiba leedahay qadka telefoonka xigaan siinayaa bal asana aragtiisa iyo waxaa markaas uu qabo adaba dhegeys waxaan saaka ka hadlan dhegeystayaal haddaba dabcan waxay markaas culamada soomaaliyeed ay sheegeen in hadda lasoo saari doono guddi farsamada sidoo kale loo diri dabcan lasoo xuli doono mase lasoo saari doono si ay markaas loo soo saaro hay-ad ama loo soo saaro hay-ad dhegeystayaal kashaqeynka ka shaqeyn karayso xasiliinta iyo sidoo kale maslaxada iyo nabadeynta ee gobolada soomaalida markaas ay degaan taasoo muddooyinka ugu dambeysa lasoo tabinaya lasoo sheegaya inay dhiiga aada uga batay dabcan dhiiga la daadinayo inuu aada markaas u batay gardarada laisku dilayo ayaa markaas sidoo kale sheegtay inay soo badatay taasoo loo kala cuskaday inay tahay dhulalka iyo weliba soodimaha daaqa iyo biyaha siyaasadda ururada qabailada waxaasoo dhan ayaa markaasi sheegay inay sabab u tahay dhegeysa balqadka telefoonka asagana aragtidiisa hadda waqtigeeda mala jooga in hay-ad lasoo saaro ka shaqeyso xasilinta nabadeynta maslaxada dhegeysanaya ummadda soomaaliyeed soo dhowow waa ku salaamaya walaal magacaaga waa ku salaamaya magacaagii sheeg waa ka xumay saaxiibkaasi codkiisa aada u hooseeya ka gudbaya xigaha kale qadka telefoonka siiya dhegeysta hadda mala jooga waqtigii markaasi lasoo saari laha hay-ad ka shaqeysa nabadda xasilinta iyo sidoo kale maslaxada qadka ayuu ka baxay asagana cafwan ayaan leeyahay waa soo beegsan kartaa iskuday wacan ayaa mar kale ku leeyahay kan kale aan siinayaa asagana doonayo bal aragtida iyo weliba dabcan fikirkiisa inkastoo qaadka telefoonada cariiri ay halkaas uu nagu yahay laakiin dhegeystayaashu waan ka raaligelinaya mar waliba waxaan leeyahay halkaasi aan cariirsano dhegeystayaal si bal aan aragtida dhegeystayaasha iyagana waa noo muhiim inaan maqalo dhegeystayaal star f m soo dhawow waa tahay fadlan haddii aad ka qeyb qaadan wax ka mashquulin dhegeystayaal ayaa badan badan badan qadka telefoonka ku jiraan doonayaan inay mar aragtidooda keliya ka dhiibtaan laakiin ka war haddii adiga ka mashquuliso oo sidoo kale aad ka qeyb qaadanaynin soo dhibaatadeeda iyo cuqabadeeda ma ahan dhegeystayaal bal aanu ogolaano dhegeystayaal fara badan ay jiraan afkaar iyo weliba fikra markaasi kala duwan wataan sida hadda dhegeystihii ama dhegeystayaashii ka qeyb qaatay sida axmed cabdi axmed iyo maama waa hooyo soomaaliyeed iyo sidoo kale isaaq oo markaas isagana deg xalaar markaasi ku sugan dhegeystayaal war murtiyeedkaas laynagu akhriyey waa saddex beri oy culimmadu fadhiyeen natiijadii ka soo baxday raggan aada arkaysaan muuqaaladooda iyo kuwo kale oo hadda aanila jooginba ka kala yimid meelo kala duwan iyo deegaamo kala duwan deegaamada ay soomaalidu ka degto kenya deegaamada jumhuuriyadda oo kala duwan muxuu ahaay dowlada dowlad deegaanka iyo muxuu ahaay soomaalida ku nool meelo kala gedisan baa iyo culimmadu ka kala yimaadeen mudday fadhiyeen mowduucaas baana maqsuud ku ahaa maxaa culimmada kaga aadan iyo ruux kasta iyo cid walba oo samadoon ah oo bulshada ka mid ah maxaa kaga aadan dowrka iyo kaalinta kaga aadan mashaakishan bulshada haysta oo gacanka hadalka isdilka hanti kala qaadka burburka oo waayahan dambe aada usoo kordhay maxaa inagaga aadan iyo waajibka inaga saaran ayaa laga doodayay arrintaasina runtii meel gooniya ma khusayso meel walbay ka taagantahay meel walba oo soomaalidu degto dhibaato soo korodhay waa waana midda keentay culimo intaasoo jiha isaga timid in arrinta ay ka wada hadlaan talabaad mowduuca laga hadlayey ummadda baahideedu way fara badan tahay oo mushkilada haysatana way fara badan tahay kuwo hore shirar looga qabtay baa jira oo go-aamo laga soo saaray kani laakiin wuxuu khaas ku ahaa oo focuska saarayay oo taargetku ahaa mowduuca muxadadka ah oo ah dhibaatooyinkan gacanka hadalka ah iyo dagaaladan soo kordhay iyo dowrka iyo kaalinta inagaga aadan culimo ahaan iyo dadka waxgaradka ah mowduucu intaasuu ku xadidnaa horeyna waa looga hadlay mawaadiic kaleto iyo baahi kaloo bulshadu qabto go-aamadaas aad arkaysaan iyo dardaaramadaasna way ka soo baxeen waxaan boogaadinaynaa oo aada iyo aada runtii aan u boogaadinaynaa kana mahad celinaynaa dadaal badan oo horey loo sameeyey iyo dadaallo badan oo hadda socda oo ay bulshadu wado waxgaradkeeda hogaankeeda dhaqanka siyaasiyiinta fayow culimaa udiinka meel walba oo mushkila ka jirto yacni dadaallaa socda dadaalladaa socdana waa ka mahad celinaynaa kuwii horena yacni kuwa dambena waa dhiirigelinaynaa tani waxa weeye keliyata uun dadaalladaa socda sidii loo habeyn lahaa wax loogu kordhin lahaa isu kaashan lahaayeen muxuu ahaayey waajibka taagan sidan hadda uu jiro si ka fiican loogu gudan lahaa muhiimadda hadda culimmadu isugu yimaadeen taas weeye insha allahu tacaala go-aamadaas aad arkaysaan iyo dardaaramada ka soo baxeen waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meelay joogaanba in intaa la sheegay iyo wixii kaleetee khayr ah laga wada shaqeeyo insha allahu tacaala oo aan noqono nebigu sal alla alay wasalam dadkii uu sheegay dadku waa laba qaarna khayrkay furayaal u yihiin sharkana way xidhaan qeybta labaadna waxa weeye khayrkay furaan sharkay furaan khayrkana waa xidhaan marka nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waxaad noqotaan kuwa khayrka fura sharkana xidhan noqda buu nebigu sal alla alay wasalam marka dardaaranka iyo mas-uuliyaddaasi bulshada qeybaheeda kala gedisan buu u yaalaa culimada siyaasiyiinta dumarka qolada suugaanta warbaahinta sharaaixda bulshada oo dhan muslimba haddaynu nahay waa mas-uuliyad iyo xil inoo yaalo waayo wixii sharana inaynu xidhno khafiifino wixii wanaagana inaan kordhino oon taageerno mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad ummadeed shirkanina taas uu qeyb ka yahay marka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala towfiiq hayna waafajiyo ummadana ilaahay tabaaraka watacaala qalbigeeda ha isu soo dumo ilaahay walaaltinimadeeda iyo islaamnimadeeda rabbi tabaaraka watacaala ku hadiyeeyo wixii xumaanana ilaahay tabaaraka watacaala ha inaga saaro inta xumaanta wadana allah soo hanuuniyo ilaahay tabaaraka watacaala midnimo iyo qarannimo iyo islaamnimo iyo diinteenna oo aynu kulligeed ku wada dhaqanno oo soo celinno ilaahi hayana waafajiyo tabaaraka watacaala inta sharka inala damacsanna allah inaga qabto aayadaha iyo nusuusta musaalaxada de waa badan yihin inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixu bayna akhwaykum iyo ittaqu llaha wa aslixu daata baynikum iyo marka waxa weeye shacaarka multaquhu waxa weeyaan muxuu ittaqu llaha wa aslixu daata baynikum ilaahay ka baqa wixii dhexdiina dhib yaallana hagaajiya oo ka heshiiya isu tanaasula shirka cinwaankiisuna kaas wey insha allahu tacaala iyo dowrka culimada kaga aadan arrinta iyada ah culimadu way mahadsan yihiin
waa ku mahadsantihiin bal dhegeystayaal nabadgelya dhammaantiin shukran ayaan leeyahay saaxiibada ka qayb qaatay kuwaan ka qayb qaada kuwa hadda soo wacay arkaya dhegeystayaasha cafwan dhammaantiin maalinta berito arrimaha gobolka qoybiray ayaan kulmi doonaa yuusuf bakad jimco wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal